Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid qiimaha malayga laga soo jilaabto webiga Shabeelle ee mara bartamaha magaaladaasi. Qiimaha malayga ayaa la iibin jiray halkii kiilo lix doolar ilaa shan doolar iyo bar, halka hadda la iibiyo kiilihii saddex ilaa laba doolar iyo bar. Qaar ka mid ah dadka ka ganacsada kalluunka webiga ee magaalada Beledweyne ayaa ka hadlay hoos u dhaca ku yimid qiimaha kalluunka iyo waxa sababay.
waxaan ahay dadka ka ganacsada kalluunka ama malayga webiga ah, isgoyskaan aan ku gadnaa marka markii loo fiiriyo m- xilliga webigu buuxo iyo markuu biyaha eber yahay haddoo kale biyaha eber waaye malayga aad u badan yahay waa raqiis waa- waa qiimihiisa aad u jaban yahay marka hore webigu buuxay kiilada lix doolar shan doolar la gaday hadda markuu webiga hoos u dhacay la- kiiladii laba doori bar saddex doolar ugu badan xoogaa dabeel yaraa jirta xataa laba doori barkii iyo saddexdu waa kusii hoos mari lahay xoogaa dabeeshaa culus keenayso sudhac weynaa jiro malayga waa raqiis dadka waxau sheegaynaa inay ka faa'iidaystaan ay soo dhowaadaan meel walbo malayga waa raqiis waa qiimo jabi waa ka ummadda inay ka faa'iidaystaan au sheegaynaa aa aada u weyn maasha allah dadka inta badan ma ogu war ma ka hayaan oo ileen maalmo yar oo malayga buu uu socdaaba oo raqiiska Een, way ka faa'iidaystaan inta taqaan dadaa malayga aad u jecel dadka inta badan hilibkay jecel yihiin laakiin malayga waa kheyraadka dalka waa cunto aad u fiican hilibka cas kolestarool ma lahan Een, inay dhinaca hadda ka sa- ka faa'iidaystaan kiiladii laba doolar bar qoyska waa ku filantaha maanta haddii badihii laba kiilo hadday qaataa shan doolar waa ma- waa qiimo aad u dabacsan marka soo dhowaadaa leenahay idaacaddana aaday u mahadsan tahay